أمي وأبي بنتي وابني أختي وأخيهم في قلبي أسرتي فرحتي روحي أملي هم بستاني ولهم حبي يخفق قلبي بمحبتهم أتمناهم دوما قربي لدروس نافعة نصغي ونصيحة داع ومربي نتحاور أو نحكي قصصا نتسامر بحديث عذب dhisitaanka xiriir waara oo adag dhanka kalena wanaagsan islamarkaana ka dhexeeya waalidka iyo ubadkiisa waa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee ka qayb qaadanaya wanaajinta tarbiyadda cunuga in ay hirgasho cilaaqo wanaagsan oo adag una dhexayso waalidka iyo ilmihiisa ubadka kama saacidayso keliya koritaanka iyo kolkoolintiisa balse waxa ay si guud sare u qaadaysaa habdhaqankiisa waxa ayna ku beeraysaa suluug wanaagsan kaasi oo dhisaya shakhsiyadda cunuga muslimka ah korna u qaadaya dareenka baarinimo ee uu u hayo waalidkiisa sidaasi darteed waxaa jira waalidiin badan oo iskugu jira hooyooyin iyo aabbayaal kuwaasi oo jawaab u baadigoobaya weydiinta ah sidee ayaan ku dhisi karaa xiriir wanaagsan dhanka kalena daa'ima islamarkaana inagala dhexeeya ubadkayaga kuwaasi oo ay da-dooda iyo maskaxdoodaba kala duwan tahay si aan idinkugu soo gudbinno warcelinta weydiinta aanan qayb oga noqonno isku xirka waalidka muslimka ah iyo ubadkiisa hanaqaadka ah waxaan idiin haynaa warbixintan taasi oo soo gudbinaysa wasaa'il basiid ah kuwaasi oo horseedaya in uu abuurmo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya waalidka iyo ilmaha ugu horrayntii inta aynu u gudagelin wasaa-isha bidhaaminaya hirgelinta xiriir wanaagsan waa maxay ahmiyadda ay leedahay calaaqada wanaagsan ee ka dhexaysa waalidka iyo ubadkiisa iyo saameynta togan ee ay labada dhinacba u leedahay marka koowaad xiriir wanaagsan oo waara islamarkaana ka dhexeeya waalidka iyo ilmihiisa waxa uu cunuga barbaarka ahi ku dareemayaa ammaan iyo kalsooni uu ku qabo labadiisa waalid iyo bay-ada uu ku nool yahay dhanka kalena xiriirka wanaagsan ee labada dhinac ee waalidka isku ah waxa uu ilmaha intii ay yaryar yihiin ku beeraa iskaalmaysiga qoyska dhexdiisa ah iyo ixtiraamka uu ku leeyahay qof waliba oo muslim ah gaar ahaan waalidkiisa iyo aqribadiisa arartaasi kadib qodobada ka qayb qaadanaya in uu dhismo xiriir wanaagsan islamarkaana waaro oo u dhexeeya waalidka iyo ubadkiisa waxaa ka mid ah in si wanaagsan uu waalidka u xidhiiriyo ilmihiisa dhanka kalena ula samaysto wada sheekaysi wax ku ool ah arrimaha ugu muhiimsan ee ay waajibka tahay inaan si gaar ah ihtimaam u siinno kolka aynu ka jawaabayna su-aasha ah sidee ayaan u dhisi karaa xiriir wanaagsan oo aan la yeesho ubadkayga waa in uu waalidka ubadkiisa la samaysto wada xiriir wanaagsan iyo wada sheekaysi ku dhisan runta wada sheekay siga ku dhisan runta waxa uu ubadka inta ay da-da yar ku jiraan ku beeraa kalsooni baaxad leh iyo tatawurka awoodooda caatifadeed tan luuqadeed iyo tooda bulsho haddaba sidee ayuu waalidka ilmihiisa oo la samaysan karaa xiriir wanaagsan iyo wada sheekaysi dhab ah kaasi oo runta ku dhisan marka hore waa in uu waalidka ubadkiisa u gaar yeelaa waqhti iyaga gooni u ah kaasi oo uu iyagu la qaato dhanka kalena ku waraysto xaaladooda iyagana ay uga warbixiyaan waxyaabaha kusoo kordhay marka labaad waalidka xilliga uu la sheekaysanaya ubadkiisa waa inuu adeegsadaa luuqad basiid ah iyo kalimaad ay fahmi karaan ilmaha kuwaasi oo mar waliba munaasib ku ah da-dooda dhanka kalena laga dareemayo jaceylka waalidnimo ee uu u qabo marka saddexaad si uu u samaysmo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya labada dhinac waalidka iyo ilmihiisa waa in uu u dheg raariciyaa waalidka ubadkiisa kolka uu la sheekaysanayo iskana ilaaliyaa in uu ka mashquula ilmihiisa iyagoo u baahan sheekadiisa iyo in uu dhagaysto warka ay u hayaan arrintan ayaana ilmaha dareensiinaysa qadarin iyo jacayl uu u hayo waalidkooda dareenkaasi oo ku riixayo in ay u samafalaan waalidkoodii dhalay in ubadka yaryar uu waalidkooda u muujiyo jacaylka waalidnimo ee uu u qabo dhanka kalena u dareensiiyo ricaayadiisa iyadana waa mid ka mid ah wasaa-isha ugu muhiimsan ee lagu dhisi karo xiriir wanaagsan islamarkaana ka dhexeeya waalidka iyo ilmihiisa tani ayaana ka qayb qaadanayso in ay bulaasho calaaqada adag ee ay leeyihiin waalidka iyo ubadkiisa dhanka kalena waxa ay xoojinaysaa kalsoonida nafeed ee uu leeyahay ubadka barbaarka ah is-ixtiraamida iyo isfahanka wanaagsan ayaa ka mid ah waxyaabaha xoojiya xiriir waliba ee dhexmara laba dhinac waana mid ka mid ah wasaa-isha sare u qaada in uu samaysmo xiriir wanaagsan oo adag islamarkaana u dhexeeya waalidka iyo ubadkiisa haddaba si aan sare ugu qaadno wasiiladan waalidka barbaariyaha ah waa in uu raaca tallaabooyinkan istaraatiijiyadeed marka koowaad waalidka waa inuu ilmihiisa dareenkooda ilaaliyaa la sheekaystaa una sheegaa jacaylka uu u qabo arrimahan ayaana xoojinaya ixtiraamka iyo kalsoonida ka dhexaysa waalidka iyo ilmihiisa
نحكي قصصا نتسامر بحديث عذبي نستمع لآيات تتلى ونداء الإيمان نلقي